بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سورة حل هذا سورة الطور مقعيذنا سورة أول كيذا أي لقى قاتي والطور ذا سلقى سوقاتي وسورة مكية وقرآن كما كسو دقي أي كم التهي سورة mowduuca suurta makiga ay ka hadlaan ayay ayana ka hadlaysaa waa caqiidada ilaahay ah subxaanahu wa tacaala hadday tahay waxdaaniyadiisa inuu asagoo keligii macbuuda yahay qur-aanku inuu xaq yahay nebigu inuu xaq yahay calayhi salaatu wasalaam qiyaamuhu inuu jiro lisi soo saari iyo wixii la mida ay suurta makiga ka hadlaan bay suuraddaanina ka hadlaysaa marka suuraddan sida uu imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ay saxiixoonkooda ku warinayaan xadiidi jubayr ibni mutcimin radia allahu canhu jubayr ibni mutcimna uu nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay jubayr samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh waali wasalam yaqra'u fi lmaqribi bituuri فma samictu أxada أxsana sawta أw qirاءaة minhu wuxuu leeyahay jubayr ibn muطcim nebigaan maqlay calayhi الsalaaةu wasalaam oo suuraة الطuur salaad maqriba ku tukanayo ahrinayo salaada maqrib ka ahayd ku tukanayo ayaan maqlay buu yidhi wuxuu yidhi ma aanan maqal weligii qof ka cod wanaagsan nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam ama ka qiraa'a fiican ma aanan maqlin buu yidhi sow qur'aanka u akhrinayay suuratu tuur sidoo kaleeto imaamu albukhaari wuxuu warinayaa fii saxiixihi can ummi salama radia allaahu canha zawji nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga xaaskiisii ummu salama ayaa waxay leedahay shakowtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam anii ashtaki nebiga waxaan u sheegtay xoogaa inaan xanuunsanahay oo markaa yacni maaragta tawaaf baa laga sugayey marka socodka iyadoo lugaynayso inaysan tawaafi karaynin ayay xanuunka dartii u sheegatay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi tuufii min waraa'i innaasi dadka gadaashooda tawaaf wa anti raakiba adoo gaadiid saaran dadka gadaashooda tawaaf oo gaadiidkaadii ku tawaaf markaasay umu salama waxay tidhi radia allahu canha faduftu warasuulu اllahi sala اllahu calayh waali wasalam yusallii ilaa janbi اlbeyti yaqra'u bituur waan dawaafay ayadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam kacbada dhinaceeda uu ku tukanayo ouna akhrinayo suuratu tuur wuxuu akhrinaya bay tidhi yaqra'u bituuri wa kitaabin mastuur marka nebiga calayhi salaatu wasalaam suuradaha uu ku tukan jiray ayay suuraddanina ka mid tahay sidoo kaleeto alxaafid abubakar ibnu abidunya wuxuu warinayaa jacfar ibnu zayd ayaa wuxuu odhanaya kharaja cumar bnu lkhaaabi yacusu lmadiinata daata leyla cumar bnu khadaab markuu amiiruulmu'miniin ka ahaa maadaama mas-uuliyaddii muslimiinta ay saarantahoo madaxweyne uu yahay amiirkoodii uu yahay axwaasha dadka muslimiinta buu baari jiray yuu xaalkooda tafaqud ku samayn jiray cumar radia allaahu canhu marka wuxuu yidhi madiinoo wareegayoo dawaafi jiray habeenka markay dadku seexdaan ayuu akhbaartooda raadin jiray markaasuu famara wuxuu yidhi famara bidaari rajulin min almuslimiin nin muslimiinta ka mid ah gurigiisa ayuu soo maray asaga oo yacni salaad tukanayo markaasuu fawaafaqahu qaa'iman yusalli ninkiiyo tukanayo ayuu la kulmay cumar marka cumar ninkii gurigiisa ku dhex tukanaya salaatuleyl buu tukanaya cumar marka gurigiisii uu codkiisii maqlay fawaqafa yastamicu qiraa'atahu cumar wuu istaagay isagoo ninkii qiraa'adiisa dhegaysanaya wuxuu akhrinayay qur-aanku akhrinaya buu dhegaysanayay markaasuu ninkii wuxuu akhriyey faqara'a suurat tuur والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إلى هلك أكجاره أي عمر قراءة نكي دقي سنين markuu dhaartaas arkay Umar ila Ilaahay dhaarbu ku bilaabaya shayga lagu dhaaranayana waxa weeye cadaabka Ilaahay inuu xaq yahay oo dhacayo cid hor istaagi kartana inaysan jirin oo Rabbi ka hor istaagi karto qofkii uu cadaab ugu talagalay markuu dhaartaasi dhageystay Umar hadalkii wuu taasiiriyay Umar markaas wuxuu yiri buu leeyahay qasam wa rabbil ka'bati haqqun allihii kacbada rabbigeedii ahaa baan ku dhaartay waa dhaar xaq ah buu yiri dhaar dabbahu ilaahay dhaartay subxaanahu wa ta'aala markaasuu fanazala umar an himari dameerkii uu saarna umar ayuu ka degay wastanada ila haa'itin darbi meesha ku yaalaba marka ku dangigsado ku tiirsaday abbaar darbiga ku dangigsanaa buu gurigiisa u noqday gurigiisa markuu noqday famakata shahran yacuuduhu an-naasu hal bil boosan Umar gurigiisa ka soo bixin oo dadka gurigiisa ay ku soo booqanayeen ay u haystaan inuu jiran yahay la yadruuna ma maraduhu radiyallahu anhu dadkuna aysan garanayni Umar waxa uu guriga ugu jira xanuunka haya cudurkiisa waxa uu yahay ayagoona garanayn ay soo booqan jireen yaani waxa taasiiriyay dhaarta ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dhaaranayo iyo cadaabkaas ilaahay weyninkiisa oo rabbi ku dhaartay ayaa Umar bedelay marka sidaa darteed buu la xanuunsaday arinta darteed markaas waxay u haystaan inuu jiran yahay markaas gurigiisa ku soo booqan jireen buu leeyahay marka suuradu suurtii uu makiga ahayd qaabka u hadli jirtay ayay suuradan u warami weeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim wat-tuuri buurtii baan ku dhaartay وكتاب كتابنا وان كدارتي كتابك او مسطور لقري كتاب كاسو في رق ورقده دخليده كسغن كتابك ورقدها سو منشور لفديي او لاخرسنه لاخرين كري كتابكاس ورقدها لقري او لفديي دخلوده كسغن ayaan ku dhaartay wal bayti gurigii baan ku dhaartay gurigi al-ma'muri la amiray oo cibaado lagu amiray baan ku dhaartay wasaqfi sanqaafkii baan ku dhaartay oo samadii loo jeedo samadii baan ku dhaartay al-marfuu'i la kor yeelay oo ardadii laga kor yeelay wal bahri badii baan ku dhaartay badii al-masjuuri la buuxiyay oo biyaha laga buuxiyay ayaan ku dhaartay intaas oo shay baan ku dhaartay in cadaab rabbika rabbigaaga cadaabkiisa nabiyullaahi maxamedow la waaqicun mid dhacaayo weeye laa maxaalat shakina kuma jira inuu dhacayo maa lahu uma sugnaanin cadaabkaasi min daaficin ay daaficun mid reeba uma sugnaanin cid ishortaagi karta cadaabka ilaahay lama arka weeyaan marka allah subxaanahu wa tacaala sidaan in badan ka soo hadalnay wuxuu leeyahay oo u banaan shay kasto makhluuqaadkiisa kamid inuu ku dhaarto wuxuu dooranbu rabbi ku dhaaranaya laakiin annaga nalooma ogola illa ilaahi allah mooy ahad kale inaan ku dhaarana nalooma ogola weeyo marka at-tuur maxaa loo jeedaa tuurtan maxaa weeye at-tuuru waxaa la yiraahdaa wa al-jabalu alladhi yakunu fihi ashjaru tuur waxaa loo isticmaalaa buurta markay geeda leedahay oo geeda ay ka dulbaxaan baa tuur la yiraahdaa wama lam yakun fihi shajarun la yusamma turan buurta markaysan wax geeda lahayn tuur lama yiraahdo wa inma yuqalu lahu aljabal jabal loo yaqaana buurta saasa la oran haday laakiin geeda leedahay waxaa loo yaqaanaa atuura lagu magacaabaa haddaysan geed lahayna waxaa la leeyahay aljabalu oo buurti iyo maarta baa loo jeedaa weeyaan yacni buurtan oo ilaahay ku dhaartay waa tuur ku tilmaamay waa buurtee mufasiriintu waxay leeyihiin waa buurtii allah nebiyullaahi muusa oo ugu waxyoon jiro kula hadlay buurtaas baa loo jeedaa oo tuur siiniin la yidhaahdo taas ayuu rabbi ku dhaaranaya sida fii suurati اtiin allah uu leeyahay wاtiini wالzaytuuni watuuri siiniina watuuri siiniin yani tuuri siiniin taasaa loo jeeda rabbi uu ku dhaaranayo buurta marku waa taas weeyaan watuuri buurtii nebiyulaahi muusa loogu waxyooday oo tuuri siiniina ayaan ku dhaartay wa kitaabin kitaab baan ku dhaartay kitaabka oo mastuurin la qoray alkitaabu almastuur marka maxaa loo jeedaa kitaabkaas alkitaabu almastuura laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan in qur-aanka loo jeedo maxaa yeelay malaa'igta markii ay soo guurinayso qur-aanka ay soo qaadayso way soo qorataa uma nabiga markii calayhi salaatu wasalaam lagu yani lagu soo dejiyo loo waxyoodo saxaabada way qoraan marka waa kitaab mastuurahoo la sadreeyey oo la qoray weeyaan marka almastuuru waxaa loo jeedaa almaktuubu kitaab la qoray weeyaan macnahaas waa la yidhaahdaa hadda in uu kitaabka uu rabbi ku dhaartahay qur-aanka yahayna meelo badan buu rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala oo qur-aankan uu ku dhaarta xaamiim waalkitaabi almubiin baa lagu dhaaranaya waad ujeedaa yaasiin waalqur'aani alxakiim waa dhaar wey kitaabka lagu dhaaranayo waa kitaabka qur-aankaa macnahaas waa macnaha koobaad weeyaan macnaha labaad waxay leeyihiin kitaabkan waxaa loo jeedaa waa kitaabul acmaal malaa'igta kutubta ay qorto oo bani aadamka camalkooda ay ku qortaa ayaa loo jeedaa marka midkoo dooraba ha noqdo kitaab buu ku dhaartay allah subxaana wa tacaala wa kitaabin kitaab baan ku dhaartay kitaabka oo mastuurin la qoray bimacnaa maktuubin ah la sadreeyey weeyaan sadar lagu qoray wey kitaabkaasoo fii raqin warqado dhexdii ku sugan alraqu waxay culammadu ku tacriifiyaan kullu maa yuktabu fiihi min saxiifatin wagayriha wax alla wixii wax lagu qoro idin ama warqad ha noqdo ama yousan noqonine raqi baa la yidhaahdaa warqadahaasaa loo jeedaa bay leeyihin taasaa loo jeedaa culamada qaar waxay leeyihiin alraqiga waxaa la yidhaahdaa waa aljild اlmuraqaqu liyuktaba fiihi waa maqaarka inta maaragtay la xogo oo yani la khafiifiyo si wax loogu qoro darteed kaasaa loo jeedaa raqiga bay leeyihiin waa jildi la khafiifiyey oo maaragtay yani raqiiq laga dhigay oo markaa kabacdi in wax lagu qorto loogu talagala weeye maqaarkaasna waa la yidhaahdaa bay leeyihin marka fii raqin waxay doontaba ha noqotee ama warqad ha noqdo ama kayrkiiba ha noqdee wax alla wixii wax lagu qoroo dhan baa la yidhaahdaa fii raqin warqado dhexdii kitaabkaasoo fii raqin warqado dhexdeeda ku sugan warqadahaasoo manshuurin la fidiyey almanshuuru wa almabsuutu baa la yidhaahdaa la fidiyey waa fidsan yihiin si loo akhristo qof walba u akhristo ayaa loo fidiyaa waxay la mid tahay waida asuxufu nushirat oo kaleeta bay la mid tahay weeyaan markaa kabacdi allah wuxuu yidhi haddana ku dhaartay waalbeyti gurigii baan ku dhaartay gurigii almacmuuri la camiray oo cibaado lagu camiray baan ku dhaartay albeyt almacmuur maxaa la yidhaahdaa maxaa loo jeedaa waxaa la yidhaahdaa sida nusuusta ay tilmaamayso waxaa weeye waa masjid guri ah oo ku yaalla fi samaa'i saabica samada toddobaad yacni maaragtay guri ku yaallo oo malaa'igtu ay camirto ayaa loo jeedaa albeyt almacmuur waxaana tusaya xadiidkii al-israa walmicraaj ka warramayey ee saxiixaynka ku sugnaa ayuu maaragtay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi habeenkii la idheelmiyey markii aan dhaafay yacni samadii toddobaad markaan dhaafay ayuu nebigu wuxuu yidhi uma rufica bii ila albeyti almacmuuri waxaa la ii kor yeelay gurigii la camiray ayaa la ii kor yeelay فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه وأيضا مركا وحان أركبه ليه قرقاس أو بيت المعمور كاللي يراهدو وأنيق اللي إيكوريا لون تقي يعني مال والبكلي وحصوق له تضبات كن أو ملك وملائكة إلهي كمدة أي كعب هذه سنة هذا مالك كبحانا ثم لا يعودون إليه وليقود أصور نقن مايان آخر ما عليه عمر قود الدم كسور نقن مايان مرك إلى إلهي بيت كأسو أبوري إلى يعني مارت انتاس maalin walbaba malaa'ig ilaahay oo toddobaatan kuna ayaa mar walbaba ku tukanayso marka waa bayd la camirayo cibaado lagu camiray weeyaan gurigaas marka samada toddobaad korkeeda ku yaallo ayuu rabbi ku dhaaranaya albayt almacmuurka ah weeyaan wasaqfi saanqaafkii baan ku dhaarta saqafkii oo samadii loo jeedo samadii almarfuuci la kor yeelayo ardadii laga kor yeelay samadaas ayaanu ku dhaartay marka as-saqf al-marfuu' sida Ali ibn Abi Talib oo ku fasirayo wa as-samaa'u ba loo jeeda samadan ilaahay ba kor yeelay bighayri amadin tarawnaha tiir adnan arkaynin ayadoo lahayn ayuu rabbi kor yeelay weeyaan marka samada in saqf lagu magacaabo quraanka wuu isticmaala saqf waa loo isticmaala fi surati al-anbiya ba ku soo marna Allahu oranayo waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuuza وهم عن آياتها معرضون سمدي بان وحانو كيالني سقف الإلاليي وشياطين تيوحن ودنبا لغا دوري ايانو كيالني marka saqfi baa lagu magacaabay saqfina waxa la yiraahdaa guriga meeshiisa sare ayaa saqafka la yiraahdaa taas loo jeedaa weeyo marka wasaqfi samadi baan ku dhaartay al marfuuc la kor yeelay baan ku dhaartay wal bahri baddi baan ku dhaartay baddi al masjuur la buuxiyay المسجور لبا معنى بمفسرين تو كفسرا معناها هذا آن مرني والمسجور إذا أه ومعناها ابن جرير الطبري أو دورني وإن لي هذا المسجور وحلو جيدا المملوء ماء يعني السمد بدأ بيها لقى بوحيي أي لو جيدا معناها سنوى معناها ابن جرير الطبري في تفسيره أو كدورنا يويا معنى كري علماء كفسرانه المسجور وحال يرهدا الموقد نارا يعني من لهوريي والبحر بدي والبحر بدي بان كدارتي بدي المسجور لهوريي يعني والهورين دونا مالنت قيامها markii badaha dhan la isku keeno wa idal biharu fujirat maara badaha dhan la isku keeno ayaa la hurini waa huraysa marka dab amala laga dhiga waa baaba'aya macnahaasna culimada way ku fasiraan weeyaan oo sahab yaani masjuurka sajriga waxa loo jeedaa bimaana muuqid hu shay muuqad way shay la huriyay oo kala baa loo jeedaa bimaana muuqad shay la huriyay oo kala baa loo jeedaa sida Allah ba uu leeyahay yaani fi surati ghafir idil aghlal fi a'naqihim والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون سو مجد يعني نار تلقوا غبا مالنت دنبا ويان marka naartii maarta la huriyay badii la huriyay oo dab laga dhigay ayaan ku dhaartay buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala intaas oo shay baan ku dhaartay in cadaab rabbika rabbigaaga cadaabkiisa nabiyilaahi muhammad la waaqi'un yaani mid dhacaayo way waa jawaab qasam kii way la waaqi'un ay kaa'in la mahalata mid ahaanayo way wuu jira waana xaq cadaabka ilaahi subhanahu wa ta'ala ما له عذاب كاس ومسغنان من دافع أحد ريبه oo dadku ahad ilaahay u gartay inuu cadaabo cid ka celin kartaahi uma ayna sugnaanin way marka min daafi'in minta ku jirtaahi mufassirintu waxay yiraahdaan wa mazidatu litakid bal yiraahda yaani adoo yiro kala way ma lahu min ma lahu daafi'un adoo yiro kala lamita cid reebtaahi uma sugnaanin way cid celin karto mar haduu rabbi cadaabkaasi qofka ahadka inuu galo oo ugu tala galay qofka hor istaagi karaa lama arka weeyaan yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra fawaylu fawaylu yawma idhil lil-mukaththibin yawmadan oo daraf kana yaani waxa weeyaan waxaan ku waxaan ku tacalujinaynaa in cadaab rabbika lawaaqi'un taasan ku xireyna cadaabka alla mid dhacaayo way yawma maalin buu dhacaya maalinka oo tamuuru samaa'u samada ay wareegi doonto mawran wareegid ay wareegi doonto oo watasiiru aljibaalu buuruhuna ay socon doonaan sayran socod ay socon doonaan maalintaas qiyaamuhu markuu cadaabka uu dhacayo waa maalinka koonkan la kharaabinayo uu kharaabayo samadu yacni waxa weeyaan sideeda ma ahaanayso tataxarak tataxaraku watatarib waa maalinta ay dhaqdhaqaaqayso aysan makaankeeda ku sugnaan doonin buuruhuna sidoo kale la socodsiin doono marka almawru waxaa la yidhaahdaa hadda loo jeedaa waa alibtiraabu waalxaraka la yidhaahdaa waa dhaqdhaqaaqa oo shayga taxaruk xaraka uu yeesho ayaa loo jeedaa weeyaan maxaa leeda maala waxaad leedahay maara shayu yamuuru mawra idaa taxaraka baa la yidhaahdaa wa jaaa wadahab shaygii baa dhaqdhaqaaqay markuu shaygu martagoo yimaado oo saasoo kale meeshiisa uusan ku sugnaanin yaad odhani maara shayu shaygii baa dhaqdhaqaaqay oo wareegay baad odhanaysaa weeyaan marka yacni macnahaas cabdullaahi ibni cabbaasna uu ku fasiraa wuxuu leeyahay ay tataxaraku asamaa'u taxriikan way dhaqdhaqaaqaysaa maalinta qiyaamaha ah weeyaan marka maalinta aysan sugnaanaynin la'anna maalintaasi wacna samaawaadka waa la duubi والsamaawaatu matwiyaatu biyamiini ilaahay baa subxaanaه wa tacaala midigtiisa ku duubayo marka saa ma ahaanayso weeyaan watasiiru اljibaalu sayra watasiiru ay soconi aljibaalu buurihiina sayran socod ay soconayaan yacni waxay ka zuulayaan makaankii ay ku sugnaayeenoo ardadii ahayd baa laga qaadi meesheedaa laga qaadi see marka buurtu u soconaysaa waxay u soconaysaa buurihii baa laisku garaacaya markii laisku garaaco oo laisku ridqo oo yacni maaragtay boor camal laga dhigo baa la sayrayaa weeyaan markaasay hawada wax raacayo ayay u ekaanaysaa weeyaan qur-aankan ilaahay in badan ayuu noogu sheegaa fii suurati alwaaqica rabbi wuxuu leeyahay wabusat iljibaalu bassaa fa kaanat habaa'an munbatha inta laisku burburiyo oo buuraha laisku garaaco baa boor la sayray laga dhigaa weeyaan ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا بو الله ليه يعني وحي كويدين يا بوريه markii la isku garaaco buu rabbi sayri subhanahu wa ta'ala waa maarkii hawada wax socdo kale ayay noqonayaan weeyaan marka wa tasiiru maalinta ay soconayso weey maalinka uu cadaabkaasi dhacayo aljibalu buurihi sayran socod ay soconayaan markii la sayro ka bacdi la isku ridqo la baabiyo ayaa maarta la haatiyo ayaa loo jeedaa weeyaan fawaylun halaag yowma idin maalinta qiyaamaha ahi oo koonkaana uu kharaabayo cadaabka ilaahay uu dhici lilmukadibiina kuwa mukadibiinta ah oo xaqa beeniyey rusushii beeniyey allaah beeniyey dadkaas ayuu halaag u sugnaaday weeyaan fawaylu yowmaidin lilmukadibiin weyl iyo halaag oo dhan maalintaa dadka mukadibiinta iskala weeyaan mukadibiintu waa kuwe aladiina kuwii buu halaag u sugnaaday aladiina kuwii way mukadibiintaasi hum ayaguba fii khawdin yacni quusid dhexdeed ku sugan amase dabaalasho dhexdeed ku sugan oo baatilka ay dhex dabaashaan yacni aladiina yakhuuduuna fii baatilihim baa loo jeeda baatilkooda kuwa dhex dabaalanaya weeye yalcabuuna haddana ciyaarayo oo adduunkoodiiba yacni lacib uu yahayoo yacni qur'aankii iyo diinkii iyo wixii maslaxadoodii ahaa ka dhigtay huswan wa laciba wax lagu jeesjeeso lagu ciyaaraba diinkoodii ka dhigtay kuwaas weeye dadka mukadibiinta ah weeyaan yacni dadkaas weeye aladiina hum fii khawdin yacni aladiina kuwii weeye mukadibiintaasi hum ayaguba fii khawdin quusid dhexdeed ku sugan oo dhex dabaashay baa loo jeedaa baatilkoodii fii abaatiilihim ayay dhex dabaasheen adduunka markay joogeen yalcabuuna haddana ciyaarayo adduunkoodaba istihzaa iyo jeesjees iyo lacib keliya ku nool kuwaas weeyaan xaqa markii loo sheego ayay ku ciyaaraan oo ku jeesjeesaan weeyaan yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacaa yowma yudacuuna udkur xus oo ka sheekee nebi maxamadow yowma maalin ka sheekee maalinka oo yudacuuna yacni lagu tuurayo yudacuuna la tuuri doono ilaa naari jahannama naarta jahannama la yidhaahdo lagu tuuri doono dacan tuuris la tuuri doono maalintaas bal dadka uga sheekee weeyaan yowma maalin udkur xus oo ka sheekee yowma maalin yudacuuna kuwa mukadibiinta ah la tuuri doono ilaa naari jahannama naarta jahannama la yidhaahdo lagu tuuri doono dacan tuuris lagu tuurayo marka addacu xagga luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa wa addafcu biquwatin wa cunfila la yidhaahdaa shayga oo tuurto xoog aad u tuurto iyo maarata shay cunfa uu ku jiro iyo adadayga uu ku jiro aad ku tuurto baa la yidhaahdaa marka maalintaasi malaa'igtu si aan naxariis lahayn oo raxmada aysan ku jirin ayay cadaabka mukadibiinta ugu tuurayaan baa loo jeedaa weeyaan marka daciga waxaa weeye waa bimacnaa dafcu baa loo jeedaa reebis baa loo jeedaa tuuris loo jeedo sida maalan allah uu leeyahay fii suurati almaacuun marka uu ka hadlaya dadka qiyaamaha beeniyo fadalika aladii yaducu alyatiima uu rabbi leeyahay waa kan adoonka xaqiisa u diido oo ka tuuro yacni kaasaa loo jeeda ka manciyo u diido weeyaan kan qiyaamaha aan rumaysnayn kaasaa loo jeedaa weeyaan markay yacni maalintaasi waxa weeye waa maalinka dadka mukadibiinta ihi naarta lagu tuuri doono marka in loo jeedo yacni daciga in loo jeedo addafcu biquwatin wa cunfin mufasiriinta salafka ku fasiraan sida mujaahid iyo caamir ashacbi iyo moxamed ibni kacbin alquradi iyo daxaak iyo aymo fara badanoo salafkii ka mid ah ayaa macnahaasi ku fasirayaan wey yacni waxayna la mid taha aayadda fii suurati dukhaan ku jirtoo kale rabbi uu leeyahay markii qofka malaa'igta ee dadka ahlunaarka inay naaraan allah uu amarka siinayo buu rabbi wuxuu leeyahay khuduuhu factiluuhu ilaa sawaa'i aljaxiimi qabta baa la leeyahay markaa ku jiida ilaa sawaa'i aljaxiimi ku tuura baa loo jeeda catligana waxaa la yidhaahdaa wa alakhdu bicunfin wa shidda jiida baa la leeyahay inta qabataan naarta sidaa ugu tuura weeyaan markii naarta lagu rido mukadibiintii ayuu rabbi wuxuu leeyahay haadihi annaaru alatii kuntum biha tukadibuun yuqaalu lahum waxaa lagu odhani ayagii ahlu naarkii baa lala hadlaya haadihi midani annaaru naar weeye allatii naartii weeye kuntum aad ahaydeen tukadibuuna kuwa beeniyo bihaa naarta kuwa beeniyo aad ahaydeen naartani waa tii aad beenin jirteen markaad adduunka joogteen oo aad inkiri jirteen ood odhan jirteen wax naar la yidhaahda ma jiro taa weeyaan markaasuu rabbi leeyahay afa sixrun ma sixir baa saasaa lagu odhani afa sixrun ma sixir baa haadaa cadaabkan aad maanta indhaha ku haysaan oo aad ku dhex jirtaan ma sixir baa am amase antum idinkaan laa tubsiruuna wax arkaynin idinkaanan wax u jeedin miya mise waxaan waa laydin sixro indhihiinna la daraandaray waa sidee baa la taasaa la weydiini weeyaan markaasuu rabbi hadalka asagoo sii wataa wuxuu yidhi islowhaa gala naartii gelitaan aad ku gubanaysaan gala fasbiruu sabra oo dulqaata aw amase laa tasbiruu ha sabrinoo ha dulqaadanina sawaa'un mid eg weeye calaykum idinka dushiinnuu ku egyahay asabru wacadamu inaad sabartaan inaydnan sabrin waa wax idinka dushiinna ku siman weeyaan inamaa tujsawna waa la idin abaalmarin un maa shay baa laydinka abaalmarini un kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo camalkiinnii adduunka aad soo kasbateen oo kufriga ahaa oo takdiibka ahaa kaa un baa laydinka abaalmarinaye wax kaloo siyaadaan laydinkuma samaynin weeyaan marka hadalkan waxa weeye isagii naftiisa cadaab ah markii naarta lagu rido hadalkaas lagu odhanayo baa naftiisa cadaab kale ah shayga adiga aad aad inkiri jirtay oo diidanayd oo ma jira aad dhihi jirtay markii indhaha laguu saaro oo hortaada inta la keenaad aragto farta lagugu fiiqoo lagu yidhaahdo kani waa kii aad beenin jirtay cadaab kale uu kugu noqonayaa wey markaasuu rabbi yacni hadalkan cadaab ahaan in looga dhigo ayuu noogu sheegi weyaan cadaab labaad inuu yahay haadihi midani yuqaalu lahum waxaa lagu odhani kuwaas yacni mukadibiinta ah oo naarta lagu tuuray ayaa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa haadihi midani النار النار وي التي نارتي وي هذه مدني النار نارتي وي التي نارتي كنتم أضحيذين تكذبون كوبينيو بها نار تأدبينين جرتين مركا أدونك جوكتين وطاويا آيات في سورة السجدة كجرتو أو كلبي لم يتهي oo la leeyahay marka qiyaamaha naarta galaan waqiila lahum dhuuqu adhaab an-nar alladhi kuntum biha tukadhibun badaniya baa la leeyahay yaani hadalka lagu oranayo dhuuqu adhaab an-nar alladhi kuntum biha tukadhibun adhaabki aad beenin jirteen waa kana dadaniya baa lagu oranayo markaas la yiri afasihrun hada am antum la tubsirun afasihru masihr ba hada adhaab kana aad jeedaan oo maanta indhaha aad ku haysaan sida adduunka markaad joogteen aad jirtay wax jira maaha مسحر با ام امسه انتم اذنك لا تبصرون او حركين waxaw ma aragtaan miya oo waalidin sixiray marka sixir ma ahe waa xaqiiqo ayaguna waa u jeedaan inuu cadaabka ilaahay yahay maxaa yeelo waaba lagu gubayaayo waa lagu naarayaa weeye markaas ay yuqaalu lahum lagu orani islawha naarti gala ayaa la leeyahay oo gubitaan yaani galin aad ku gubataan ayaa loo jeedaa weeyaan gala baa la leeyahay فاصبروا صبرا أو أمس لا تصبروها صبرين وهدل قادنين سواء مد أقوي عليكم إذنك دشينا أي كسمين يحي لبدا أرن بويا سواء عليكم الأمران لبدا أرن دشينا وكسمين تهي وامح لبدا أرن الصبر وعدمه حديئة صبرتان عذابك الذي كتخفيفين ماي حديئة صبرين وقيلسان وأرقق حذان لا يدنك تخفيفين ماي أما الصبر أما صبرنا والمعذبين تهين ويا والذين عذاب بالوجينا وحلم انتهي آيات بسورة إبراهيم كجرت أيك دحدود إليهين والله أو نوغس ورمي وقالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص هدين أرققحنا إيه هدين صبرنا لوضبا نلعن عذابك كبح سنكرناه مجرته معذبين أنها ويا marka ama sabra ama ha sabrina meel aad uga bixi kartaan iyo cadaab ladin ka takhfiifinayo ma jiro weeyo inma tujzauna walidin abal marin un ma shay baa ladin ka abal marin kuntum adahaydeen tacmaluna waxa sameeysan kuwa sameeyo adahaydeen ma shay kuntum adahaydeen tacmaluna kuwa sameeyo kaun baa ladin ka abal marin macaasidiin rabbigiina aad ku caasiseen kufrigi iyo takdiibkii aad xaq beeniseen rasuul rasuulka aad beeniseen tiim baa idin ka abaal marinay weeyaan innal muttaqiina fi jannatin wa na'im faakihina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adhaab al-jahim markii laga soo waramay dadkii mukadibiinta ahaa waxa ay oo ahlu naar ka ahaa waxay rabbi agtiisa ku leeyihiin oo cadaab ah ayaa dadkii muuminiinta ahaa ee su'aadada ahaa ahlu jannaha ahaa ayuu rabbi hadana sifaadkooda wax nooga sheegay إن المتقين كو ربigooda ka baqa oo adduunka markay joogan muttaqiinta iska ilaaliya macaasida ilaahi kufriyaadka iyo waxa xun oo dhan iska ilaaliya fi jannatin jannooyin beera dhaxdood bay ahaadeen kuwa ku sugan wa naciimin nicmo dhaxdood kuwa ku sugan ayay ahaadeen weeyaan marka nicmo iyo jannooyin ku sugan yihiin maalinka qiyaamaha يعني نعمه الهي او اصنافتيده كلا دوان اي دخديده كسغيه جنده دخديده كجيران نعموين فربدن وا اي هيستان ويا نعمداسو ان لا سو كوبي كرين هداي تا wax la cuno haday tahay wax la cabo haday tahay wax la labisto haday tahay meel la dego haday ay tahay markab ay tahay wax la koro oo la fuulo haday ay tahay mankax iyo nikax iyo wax lamida ay tahay nicmo dhan ay haystaan oo ilaahay uu siiyay weeyaan faakihiina ayagoo ah weliba kuwa maaragtay ku raaxaysanayo ku yacni macmacaansanaya bimaa shaygii ku raaxaysanayo aataahum ou siiyey rabbuhum rabbigooda ou siiyey wixii rabbigooda ou siiyey ayagoo ah kuwa ku macmacaansanayo oo ku nacmaysanayo ku raaxaysanayo allah subxaana wa tacaala jannooyinkaasoo geliyey ayagoo wuxuu rabbi siiyey ku nicmaysanayo oo hadda waxaan yaani maaragtay aan la soo koobi kareynin ah nicmadii hadda aan tirinayna iyo waxaan la yaani maaragtay aanan sheeginba ayay jannada dhexdeeda ku leeyihiin maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiithul qudsi buu noo sheegay oo yidhi allah inuu yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiin dadka adoomadayda saalixiinta waxaan u diyaariyey maalinka qiyaamaha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar addoommadayda saalixiinta waxaan u diyaariyey waxaynan il arag oo adduunkaba isha bani aadamku aysan arag dheg bani aadanna aysan maqal qalbi bani aadamna aana marna ku soo dhicin ayaa jannada dhexdeeda ahaatay weeyaan marka nicmooyin ما أتاهم ربهم باليري وحو ربي قودسيي ونعمة على سوكودي كرينيويا فاكهين حال كونهم فاكهين أيقوا أكوى النعمي سنيو وكم معمعان سنيو كل راحي سنيو بما شيء آتاهم أوسيي ربهم ربي قود أوسيي ووقاهم الله كإلاليي ووقاهم وضوري أو إلاليي ربهم ربي قود عذاب الجحيم نار تجحيم اللي يرادو cadaabkeedii iyo kuleelkeedii iyo dhibkeedii rabbi waa ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala weeyaan marka tanna yacni waxaa la yidhaahdaa waa siyaadatu nicma nicmadii ilaahay uu siiyey waxaa u zaa'ida inuu ilaahay ka ilaaliyo cadaabo idil ayada lafteedaaba maaragtay nicmo ah wey wuxuuna rabbi uga ilaaliyey bifadlihi wa karamih yacni fadligiisa iyo deeqsinimadiisa ayuu rabbi uga ilaaliyey weeyaan ووقاهم وضوري ربهم ربغودو عذاب الجحيم نار الجحيم اللي يراهدو عذاب كذي هر كذي بربك إلالي يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مركي أي جنة قلان أو إلهي عذاب كيسعوا كإلالي با مركي يعني وحلقوا أوراني يقال لهم وحلقوا أوراني كلوا عنا أكلا عنيد وهنيئا بقاكسي لعنا واشربوا عبا شربا عبيد وهنيئا بقاكسي له مربا مركا كدن بيسادوا بقايسان يعني عذبوا إلهي لي وعنا بما كنتم بسبب ما شيء سببتين كعنا كنتم آد حيدين تعملون كو عمل فلا آد حيدين وحي آد سوسا ميستين وعملك خير كأها أدونك آد سوسا قيستين سببتين كنا عنا كنا عبا يعني مد آنان يعني مارتي بقاكسي له مرنا آنان كبو مرقنين أيا لليه عنبا لليه مركا الهنيء وحال هذا الهنيء حق اللقضة وحي علماء كشيغان وحال هذا هو ما لا تنغيص فيه شيغا آنان مرقشة أسن كجرين أسن قفك كو مرقنين وحوي شيغا دون تاذا مريو وعادي أهو آد أسي بقاس مر مركا كدن بيو ayaa hani la yiraahdaa weeyaan kulu una aklan unid oo hanii'an bogaagsi leh washrabu shaba sharban abid oo hanii'an bogaagsi leh weeyaan marka hanii'an tani yaani waxa weeye masdarkaasi sifo u tahay oo maxduufka meesha ka go'an sharban iyo aklan taas ay maartay wasf u tahay weeyaan bima kuntum ahanshihiini ta'maluna kuwa soo shaqaysta aad ahaydeen amalkii aad adduunka soo samaysateen sababteeda baad maanta ku cunaysaan khayrka iyo wanaaga aad ku cabaysaan balaleen waa taaway marka amalka bani aadamka in badan waa ka soo hadalnay amalka adiga aad samaysato janno kuma gooyin karo laakiin waxa loo xusayaa waxa weeye waa takriim iyo tashriif bani aadamka amalkiisa qofka muuminka la shariifayo la qiimeeyo ayaa loo xusaawayaa متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين يعني جنadaas ayay ku jiraan oo cunadaas ay cabayaan oo ay cunayaan raashinkaas ay cunayaan cabitaankaas ay cabayaan muttakiin xaal kawni muttakiin ayagoo kuwa dangiigo ama tiirsan oo ku dangiiga ala sururin sariiro korkeed kuwa kuwa ku dangiigsan ay yihiin sariirahaas oo masfuufatin la safay oo qaarkeed qaarka kale la isku dhajiyay yacni taas ayagoo ku sugan ayay maaragtay cunnadaa iyo cabitaankaasi alla agtiisa ku leeyihiin wasawajnaahum dadkii ahlu jannada ahaa waanu u guurinnay bixuurin hablo cadcad haween cadcad oo ciinin haddana indho waaweyn ayaanu u guurinnay buu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay weyaan marka muttakiina ala sururin masfuufa as-surur wa jam'u saririna lojira sarirtaasna waxa la yiraahdaa waa as-sariru tahta al-hajala la yiraahdaa waa dad aroos oo kala ah markaas maaragtay loo sameeyaa sarirta korkeeda baa qiimad amal looga duldhisaya weeyaa marka muttakiina ala sururin sariirahaas bay kuwa ku dagi kuwa ku dagiigsan ayagoo ah ay ku tiirsan yihiin sariirahaas oo masfuufatin yaani la safayo almuttasil ba'daha bi ba'd hatta tasira safa laysla xiriiriyo ilaa ay saf amal ay noqoto ay ku dhax sugan yihiin وزوجناهم وانا اغوري نبي ربي بحور هوين عضعض او عين اندواوين ayaan u guurinay buu rabbi yiri subhanahu wa ta'ala marka haweenkaasi labada sifo buu ilaahay ugu sheegay koow inay haween cadcad yihiin laba inay yihiin haween wasaatul a'yun ah indhahoodu oo waasac yahay inay yihiin ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala noogu sheegay weeyaan quraankana meelo badan uu rabbi ku sheega fi suuratul waaqi'a an arki doona allah oranay wa hurun 'aynun ka amthalil lu'lu'il maknun haweenkaasi يعني عضعض كأهي إندها واوين وحد مودابا يعني ما أرتي لولك شيء اللي أما جوهرته تيذا لا أستري أو ضبيش إي قرحة إي وسخنا كل عضو لقى إلى ليه أو كلمة مودا أي يعني مدب كودي إيه أيهين ويان marka haweenkaas ayuu rabbi leeyahay baanu guurinay buu rabbi yiri subhanahu wa ta'ala والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين والذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك سرمي أو واتبعتهم أي راعضي ذريتهم عرور تودي أي راعضي أدونك مركي جوغين بإيمان إيمان أي كن راعين ومؤمنين أي لن نقضين أبياشي بأولادهم مؤمنين نقضين إيمانك كن راعين kuwaasi alxaqnaa waanu haleeshiinay buu rabbi yidhi bihim aabbayaashaasi mu'miniinta ihi durriyatahum carruurtoodii ayaanu haleeshiinayoo derajadii iyo mansiladii ay joogeen ayaan awlaaddooda ugu geynay weeyaan markaan derajadii ay joogeen ugu geynay wamaa alatnaahum aabbayaasha mu'miniinta ah kama aanan nusqaamin min camalihim camalkoodii ay samaysteen من شيء وحنا كما على نسقامين شيئا كنسقامين لما أركه فضلك إلهي إيا كرم كيسا أيو رب سبحانه وتعالى كقارسيي درجة مارت أبياشو أي جوغين أيو أولادي سيقار أولادو ذي أقارسيوية مالك أيضا الله سبحانه وتعالى وحوكو الرمي فضلك إيسا ديقسن مديس ربي كو الرمي وحوي أبياشو هدي مؤمنين نقضان oo dad muslimiin oo wanaagsan ay noqdaan oo amal saalix ay sameystaan awlaadoodiina ay iimaanka ku raacaan oo mu'miniin noqdaan oo labadoodii yaani ma aragtay jannada ay isla galaan abayaashii iyo awlaadoodii jannada ay galaan laakiin aysan isku darajo ahaynoo abayaashu ay darajo sareeyaan darajo sare ay joogaan awlaaduna darajada abayaashu ay gaareen aynan amalkooda uusan gaarsiin karaynin ba awlaadi inta la soo qaado si aabayaashood ishood u qabowsato ayaa aabayaashi loogu geenaya darajadoodii yaa loogu geeni weeyaan taana macnaheedu ma aha in amalkiisi asaga laga nusqaaniyeeyo aabayaasha darajadooda inta laga soo dejiy meel hoose la keenay ma aha laakiin awlaadi ba meeshooda loogu geeyay sababtuna waxa weeyaan litaqarra a'yunul aaba'i aabayaasha indhahooda inay qabowsadaan oo ku farxaan awlaadooda darteed buu ilaahay sida u yeelay subhanahu wa ta'ala weeyo walladina mu'miniinta walladina dadkii aamanu alla rumeeyay mu'miniinta aha wattaba'athum ay raacday dhurriyatuhum dhurriyatuhum arurtoodi biiimanin iimaan ay ku raaceen markay adduunka joogeen alhaqna waanu haleeshiinay bihim abayaashaasi mu'miniinta oo darajada sare leh dhurriyatuhum arurtoodi baanu haleeshinayo darajadoodii meesha joogeen baan ugu geynay weeyaan wama alatnaahum kama aanan nusqaamin min amalihim abayashi amalkoodi min shay'in waxba kama aanan nusqaamin ee waxa weeyaan ziyada baanu siinay weeyaan marka yaani aayadan qurra yaani maartay maxal jumhur alqurra waxay akhriyaan dhurriyatuhum iyo dhurriyatuhum labadaba sidaas bay akhriyaan bil ifradi fardi laga dhigay akhriyaan laakiin oo labada mawduuciba dhurriyatuhum iyo dhurriyatuhum in mufrad laga dhigo ay akhriyaan weeyaan laakiin maxaa la yidhaahdaa naafic iyo ibnu caamir iyo abu camar way jamciyaan oo waxay leeyihiin duriyaatuhum ama duriyaatihim ayay akhrinayaan saasay leeyihiin wey qiraa'adaasay akhriyan oo jamcay ka dhigan duriyaat la yidhahdo oo jamcu duriyatin la yidhaahdo ayaa lagu jamciya duriyaat la yidhaahdo waxay kaloo akhriyaan wattabacathum ayay jumhuurulqura akhrisaa laakiin abu camar wuxuu akhriyaa waatbacnaahum ayuu akhriyaa waanu raacinay duriyaatihim aanu raacinay weeyaan atbacnaahum duriyaatihim ayuu akhrinayaa weeyaan kullu mri'in bima kasaba rahiinun kullu mri'in axad kasta kulligii qof kasta kulligii rahiinun ay murtahanun mid la rahan dhiga weeyaan bimaa kasaba wixii ou kasbaday ayaa loo rahan dhigay oo maxbuuso u yahay wixii uu kasbaday camalku soo shaqaysta adduunka ayuu qof kastaaba kulligii uu rahiin u yahay oo rahan u yahay oo xabisan yahay marka rahiin waxaa la yidhaahdaa waa bimacnaa murtahan qof la rahan dhigay oo kale wey rahantu sidaad ogtihiin waxaa la yidhaahdaa markaad shay inaad caariyaysato aad rabto baad alaab dhigaysaa alaabtaasaad leeda hayso waxaanad dayn kaaga qaadanin maalintii marka aan alaabtan kuu soo celiyo daynta wixii aan kaa qaatay aan kuu keeno yaa shaygaygii kaa qaadanaya weeyaan markaasaa shaygaygii kaa qaadanaya rahanka kaasaa la yidhahda marka camalka bani aadamka bani aadamkoo idil waa maxbuus wuu xabisan yahay muxuu u xabisan yahay camalkiisa buu xabsi ugu jiraa weeyaan haddii qofkaasi oo camalkiisa camal saalixa noqdo oo u camal fasho cala alwajhi almatluubi alladii amarahu allahu bihi dariiqii la doonayo allah uu amray rasuulku uu amray calayhi salaatu wasalaam marka u camal fasho waxa weeye camalkiisaa soo fakinayo oo soo baxsanaya cadaabkii iyo dhibkiibuu ka badbaadaya haddiise yacni maaragtay uusan camalka dariiqii saxda ahaa iyo wejki saxiixa uusan u camal falanin waa halaagsamaya halkaasuu ku halaagsami weeyaan marka camalkaas ayuu murtahan u yahay waxayna leeyihiin aayadda mufasiriintu waxay caam ku tahay likulli insaanin ma ahan dad gooniya bani aadamkoo dhan kiisa mu'minkaa iyo kiisa kaafirkaaba camalkiisabuu murtahan u yahay weeyaan mid kastaba camalkaas ayaad maarata u xabisan tahay hadduu camalkaada saalix noqdo waa badbaadaysaa hadduu noqon waayana waad ku halaagsami weeyaan saasaa loo jeedaa weyan marka waxay la mid tahay aayadda oo maaragtay ee allah uu leeyahay fii suurati almudathir ku jirtou rabbi leeyahay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina ilaa asxaaba alyamiin yani ou allah leeyahay bay la mid tahay weeyaan waamdadnaahum bifaakihatin walaxmin mima yashtahuun waamdadnaahum waanu u kordhinnay oo waanu yani u siyaadinnay dadka mu'miniinta ah markay jannada galaan bifaakihatin faakiho oo wax lagu macmacaansada ihi ayaanu u kordhinnay weeyaan nicmadii ilaahay baa loo siyaadiyey wax alla wixii oo faakiha ah oo mutanawwicoo kala duwan ayuu rabbi siiyaa subxaana wa tacaala faakihadaas ayaan u kordhinnay buu rabbi yidhi faakihadaas ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati alwaaqica wuxuu leeyahay faakihadu inay tahay wax aad u tiro badan oo aanan ka go'aynin oo aanan maaragta loo diidaynin inay tahay buu rabbi suuratulwaaqica noogu sheega wafaakihatin kaiira laa maqtuucatin walaa mamnuuca waa faakiha fara badan oo aan marna ka go'ayninoo weliga jirayso aanan loo diidayninoo laga mancinaynin weyaan marka waamdadnaahum waa u siyaadinay weyaan waanu u kordhinnay bifaakihatin faakiho oo wax lagu macmacaansada ihi timaarta iyo miraha ayaa la yidhaahdaa oo maarata faakiha ahaan loo isticmaalo ayaanu u kordhinnay u siyaadinay weyaan walaxmin waamdadnaahum laxma adoo yiroo kale la mid tahay walaxmin hilibna waan u kordhinnay oo mimaa kii ka mid a yashtahuuna ay ishtahaynayaanoo ay jecel yihiin shayga ay jecel yihiin ay doonayaanna hilibkiisaan u kordhinnay marka laxmigaan qur-aanka ilaahay wuu noogu sheegay hilibka la siinayo fii suurati alwaaqica inuu yahay shimbirta hilibkeeda inuu yahay ayuu rabbi noo sheegay subxaana wa tacaala walaxmi tayrin mima yashtahuuna buu ilaahay leeyahay marka hilibka kiisa jilcan waa mar walbaba wuu ka wanaagsan yahay midkiisa adag waa ka macaan badan yahay waana ka wanaagsan yahay weeyaan marka shimbirta hilibkeeda ayuu rabbi siinay subxaanahu watacaala walaxmin waamdadnaahum laxman hilibna waan u kordhinnay oo mimaa kii ka mida yashtahuuna ay jeclaanayaanoo naftooda ay ijtihaynayso ay doonayaan weeyaan yatanaasacuuna fiiha ka'san laa laqwun fiiha walaa ta'fiim yatanaasacuuna ayagoo ah kuwa isa siinayo kala qaadqaadanayo ayay yacni faakihadaas iyo hilibkaa iyo nicmadaas ay haystaan fiihaa jannada dhexdeeda ay ku kala qaadanayaan oo isi siinayaan ka'san galaas ay isi siinayaan galaas khamro ah ayay isi siinayaan galaaskaasoo khamrada ahoo laa laqwun hadal aan macno lahaynoo laqwi la yidhaahdo uusan fiihaa dhexdeeda ahaanin khamrada dhexdeeda uusan ahayn walaa ta'fiimun dembi isku tiirin oo dembi laisku nisbeeyana uusan dhexdeeda ahaanin fiiha uusan ahaanina loo jeeda wey wax dembi oo laisku nisbaynayana oo hebeloo waa dambowday laleeyahay midna uusan jirin ayay galaaskaas bay leeyihiin oo isku dhiibaan weeyaan marka alka'su waxaa la yidhahdaa qur-aanka wuxuu u isticmaalaa inaa'u lkhamri baa la yidhahdaa weelka khamrada lagu cabo ayaa ka'si loo isticmaalaa laakiin waxaa lagu tilmaamaayoo ka'si la yidhaahdaa marka ay khamradu ku jirto khamrada ay dhexdeeda ay ku jirtahay ayaa kasi qur-aanka u isticmaalaa yacni marka uu yahay waxay yidhahdaan kasiga waa kullu inaa'in mamluu'in min khamrin wahayriha wax kasta oo khamrada laga buuxiyo weel kasta oo lagu khamrada laga buuxiyo ayaa loo jeedaa haddaysan laakiin khamro ku jirin oo faaruq uu yahay laa yusamaa kacsan shaygan haddayna waxba ku jirin ama biyo aysan ku jirin ama khamro ku jirin laguma magacaabo kasi lama yidhaahdo kasi waxaa la yidhahda markay wax ku jiraan ayaa loo jeeda marka shaygan ka'sigaahi waa khamro ayaa dhexdeeda ku jirto khamradaasaa marka la sifeeyey dadka markay khamrada cabaan adduunka khamrada markay cabaan khamrada muxaramka markay adduunka cabaan waxaa weeyaan kalaam laqwiya la yimaadaan qofka markuu makhmuur yahay oo sakraan uu iyo wareersan yahay cidduu doonoo caayaa wuxuu rabou sheegaa isma kontarooli karo waa taasuu samayn midda labaad majaalista khamrada lagu cabaahi dembi iyo beloo dhan iyo ismi baa lagu sheegaa markay khamrada cabayaan labaduba labadaasba waa ka hufan tahay khamradani weeyaan laa laqwun fiiha walaa ta'fiimun oo ilaahay yidhi subxaana wa tacaala marka laqwiga waxaa la yidhaahdaa waa kullu kalaamin saaqitin laa khayra fiihi hadal kasta oo liito eberah oo aanan wax khayra lahayn ayaa laqwiga loo jeedaa laqwi baa la yidhaahdaa ta'fiimkana hadda waxay ku tilmaamaan culummadu ku sheegaan huwa maa yunsabu bihi faaciluhu ila alimi qofka markuu sameeyo shay oo shaygaa la yidhaahdo waa dambowday dembi baad shaygaas aad maarata ku kasbatay ayaa ta'fiimka loo jeeda marka xataa waa dambowdeen lama yidhaahdo weeyaan waa dambowdeen lama yidhaahdo kalaam baatilana ma maqlaan weeyaan yatanaasacuuna iyagoo ah kuwa la kala qaadanayo oo isa siinayo fiihaa jannada dhexdeeda ka'san galaas khamro ay ku jirto ay isa siinayaan isku dhiidhiibayaan galaaskaa khamrada ay ku jirto oo markay cabaan laa laqwun fiihaa khamrada uusan wax laqwi ahoo hadal aan macno lahayn uusan dhexdeeda ahaanin walaa ta'fiimun dembi isku nisbayn oo laisku tiiriyana dhexdeeda uusan ahaanin wey marka fii haada damiirka ku jiro hadda waxaan u celinay kasigaan u celinay galaaska khamradaan u celinay waxaa loo celin karaa jannada lafteeda loo celin karaa laa laqwun hadal aan macno lahayn fiiha jannada dhexdeeda ma ahaanin walaa ta'fiimun dembi isku nisbaynoo hebelow waa dambowda la yidhaahdana fiiha jannada dhexdeeda ma ahaanin labada macnoba laba macnoo wanaagsan weeyaan marka jannadaas waxay ku leeyihiin khamradaas oo sifadaale bay ku leeyihiin waan soo marnay fii suurati saafaat allah oo sifaynayo khamrada nooca ay tahay ayuu rabbi noo sheegay waa ku soo marnay allahu odhanay fii suurati saafaat yutaafu calayhim bika'sin min maciinin baydaa'a ladatin lishaaribiin laa fiiha qawlun walaa hum canha yunsafuun yacni taasaan soo aragna weya khamradaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay in lala dul wareego ahlu jannaha ee khadamkii iyo shaqaalihii galaas khamro ay ku jirta lala dul wareegayo khamradaasna waa khamro saafi ah wey waa baydaa'a way caddahay weeyaan haddana markay cabaan ladatin lishaaribiin dadka cabayo marba marka ka dambaysa waa u sii bogayaan weeyaan laa fiiha qawlun madax xanuun ma leh khamrada adduunka markay cabaan bay yidhaahdaan waa qofku madax xanuun baa ku dhaco sudaac ma jiro walaa hum canha yunsafuuna caqligana lagama qaado oo sida ay u wareeraan oo caqliga uga tago kuwa adduunka joogo khamrada aakhare waa ka duwan tahay caqli goror ma laha oo caqligoodu ma tago weeyaan caqligoodu waa taam weeyaan marka taasay leeyihiin wayatuufu calayhim khilmaanun lahum kaannahum lu'lu'un maknuun wayatuufu khamradaas marka waxa dadka wax maaragtay qaybinayo oo khadamkoodii iyo shaqaalahoodii ah ayuu rabbi sifaynaya wayatuufu waxaa wareego calayhim dushooda ahlu jannihii khilmaanun wiilal ayaa dul wareego oo lahum ayagu u sugnaaday wiilal oo khadam ahoo shaqaalo ah ayaa la dul wareego kaannahum ilmaha wiilashaasi waxaabaad moodaaba lu'lu'un jawhar baabaad mooddaa luul baadba u malaysaa luulka oo maknuunun la qariyey oo la asturay dabaysha iyo waxa xun oo dhan laga asturay oo aanan wax ku dhacay la aragoo saafiya baabaad mooddaa quruxdooda weeyaan marka wiilashaas khadamka ah ayuu rabbi subxaana wa tacaala yacni wasfigooda noo sheegay tilmaamtooda buu noo sheegaya waxa weeye waa wiilal yacni maaragtay ilaahay uu ku tilmaamay jawhar la asturay oo gacanu inay taabato ama dabaylu ku dhacdo ama wasakh ay gaarta laga ilaaliyey oo kale ayay la mid yihiin saasuu rabbi leeyahay waxay la mid tahay aayadda fii suurati alinsaan ama suurati dahri ku jirtou rabbi leeyahay wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuura yacni markaad aragto ilmaha waa ilmo mukhalladiinow wiilal oo la waariyey waayo weligood meeshaa ku jiraya shaqaalanimada iyo ilmanimada lagu waariyey weeyaan oo u shaqaynaya ahlu jannaha markaad aragto allah wuxuu leeyahay waxaabaad u malaynaysaa luul la firdhiyey oo kale baad u malaysaa weeyaan jawharta luulka la yidhaahdo lu'lu'aas la firdhiyey oo kale baabaad u malaynaysaa weeyaan marka wasfigaas bay leeyihiin wiilashaa marka waxay la dul wareegaan ayagabaa wareegayaa layidhi waxa ay wataan oo ahlu jannaha dushooda ay kula wareegayaan aayaddan ma aynan sheegin laakiin allah wuu noo sheegay fii suurati alwaaqica ayuu noogu sheegay waxa ay la dul wareegayaan khamradaa inay tahay ayuu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegay fii suurati alwaaqica wuxuu leeyahay yatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun biakwaabin wa abaariiqa wa ka'sin min maciin koobab iyo maaragtay ibriiqyaal oo maaragtay jalmada waxa la yidhaahda ihi ayay la dul wareegaan iyo oo weelal ay khamro ku jiraan ayay la dul wareegayaan oo ahlu jannihii ay siinayaan oo u shaqaynayaan weeyaan marka rabbi wuxuu yidhi wayatuufu waxaa wareega calayhim ahlu jannaha dushooda waxaa wareega khilmaanun khilmaan waa jamcu hulaamin hulaam ayaa khilmaan lagu jamcinaya waxaa loo jeedaa waa shabaabun khadamun lahum dhallinyaro u shaqayso oo yar yara ayaa loo jeedaa khilmaantaasu kaannahum waaba ayagoo lu'lu'un luul oo kale ah luulka oo maknuunun la dhowrayoo la ilaaliyey alimaamu alkisaa'i marka uu maknuunkan ka hadlay wuxuu leeyahay marka aad shayga asturto ood qorraxda ka ilaaliso baad leedahay kanantu shay'a baad dhihi shaygii baan ilaaliyey oo dhowray oon asturay weeyaan aknantuhu haddaad tidhaahdo kanantooda waa taa wey aknantuhu haddaad tidhaahdo rubaaci ka dhigtana jacaltuhu filkinni wey waxaan dhex yeelay khilaafkii iyo galkii baan dhex geliyey oo gacan taaban karta gaari kartaba maba jiro weeyaan maxaa yeelay shayga nafiiska ah oo qaaliga ah ayaa la asturaayoo la qariyaa weeyaan marka sidaasuu rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacaala wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun wa aqbala wuu qaabilay bacduhum ahlu jannaha qaarkood calaa bacdin qaarkii kale ayuu soo qaabilay yatasaa'aluuna ayagoo isweydiinayo ayagoo sheekaysanayo markay sharaabka cabayaan oo iska tamatucayaan bay marka intuu isku yimaadaan bay iswaraysanayaan xaalkoodii adduunka iska waraysanayaan adduunka xaalkiisii ayay iska waraysanayaan wa aqbala wuu qaabilayo wuu ka soo horjeestay weeye bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale buu qaabilay oo ka soo horjeestay yatasaa'aluuna ayagoo kuwo wax isweydiinayo oo is su'aalayo yacni fii waqti sharaab ayay isweydiinayaan maxayna isweydiinayaan arrinkoodii adduunka markay joogeen bay isweydiinayaan qaaluu waxay yidhaahdeen qaar ayaga ka midii innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn qablu horay markaan adduunka joognay fii ahlinaa ahalkeenna dhexdiisa iyo qaraabadeenna markaynu ku dhex jirnay mushfiqiina kuwa baqaanu ah allah baanu ka baqi jirnay markaan adduunka joognay cadaabkiisaanu iska ilaalin jirnay ka baqi jirnay annagoo ahalkeenna la joogno maxaa yeele qofku markuu qaraabadiisii iyo ilma adeertii iyo maaragtay oo qaraabadii ciddii uu ku dhex jiro ciduu ka baqayo lama arko ciduu ka baqayaah lama arko maalintaas ay dadku ammaanku inay qofku ammaan haysto oo isku haystay markaasaan anagu baqi jirnay bay yidhahdeen oo allah aan iska ilaalin jirnay maxaarimtiisa muxaramaadkiisa iska ilaalin jirnay hadday kufrigii tahay hadday shirkigii tahay hadday bidcadii tahay hadday macaasidii tahay wax walba kulligeed markaasaan iska ilaalin jirnay bay leeyihin adduunka markaan joognay baa mushfiqiin ahay muxuu marka ilaahay nagu abaalmariyey famanna allaahu allah wuu galladaystay calaynaa annaga ayuu nagu galladaystay nicmadan aan hadda arkayno oo jannadiisa ihi ayuu nagu galladaystay oo na siiyey wa waqaanaa rabbi wuuna dhowray oo wuuna ilaaliyey allaah cadaaba asamuumi hanfida cadaabkeedana wuu naga ilaaliyey allah wuu naga dhowray weeyaan cadaaba samuumna waa naga ilaaliye wey marka yacni qofka mar alla markuu adduunka markuu joogo oo amniga uu haystaa rabbigiisa cadaabkiisa ka cabsado oo waxyaalaha muxaramaadkaa iska ilaaliyo oo taacada ilaahay ugu dhowaado oo rabbigiisa caabudo allah ku xidhan adduunka markuu joogo mushfiqa ahee khaa'ifka ah oo baqayaahy ilaahay laba khoof iskuguma daro laba cabsi iskugu dari maayo cabsida aakharaa laga badbaadiya mar hadduu adduunka ka baqo ilaahay ka cabsado aakharana ilaahay waa ka badbaadiyaa wey amaa haddii adduunka ou qooq la yimaado oo amniga markuu ku jiro amnigiisa uu ku qooqo oo uu ku kibro oo uu ilaahay yacni taacadiisii iyo khayrkii ou ka tagaahi waxa weeyaan markaasoo kaleeto yacni waxa weeye allah subxaana wa tacaala waa uu naaraya wuxuu ugu bedelayaa faraxiisii iyo qooqii adduunka uu ku qooqay cadaabbuu qiyaamaha ugu bedelaa weeyaan sida allahba fii suurati linshiqaaq uu noogu sheegay wa ammaa man uutiya kitaabahu waraa'a dahrii fasawfa yadcu hubuura wayaslaa saciira qofka kitaabkiisa gadaal laga siiyo kitaabulacmaal bidixduu ku qaadana dhabarkaana laga siinayaaye markii la siiyo fasawfa yadcu hubuura maalin mar dambe ayuu wuxuu u yeeranaya halaageegiyo kaalay buu odhanayaa weeyaan wayaslaa saciira naarta saciiro la yidhaahdana wuu geli sababtu marku waa maxay inahu kaana fii ahlihi masruura adduunka markuu joogay ahalkiisa markuu ku dhex jiray ayuu mid qooqoo kibro ahaa mid farxabuu ahaa faraxa batanin wa ashar qooq faraxiis mid farxabuu ahaa marka sidaa darteed buu rabbina ugu bedelay cadaabkaasoo ugu bedelay weeyaan sidaasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala qaaluu waxay yidhahdeen ahlu jannihii innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn qablu horay markaanu adduunka joognay fii ahlinaa ahalkeenna dhexdii markaanu joognay mushfiqiina kuwa baqaanu ahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisaynu ka baqi jirnay waanu iska ilaalin jirnay hurdada habeenkii baan soo kici jirno cibaadaysan jirnay iyo wixii lamida bay leeyihiin famanna allaahu allahna wuuna galladaystay calaynaa annaga ay akramana allahu calayna watasadaqa calayna watafadala calayna bihadihi nicam nicmooyinkan buu rabbi nagu galladaysto uuna siiye fadligiisa nagu siiye weyaan wawaqaana wuuna na ilaaliye allah oo wuu naga koriyey cadaaba asamuumi hanfida naarta dabaysha la yidhaahda cadaabkeeda ayuu allah naga ilaaliye weyaan cadaab asamuum asamuum waxaa la yidhaahdaa culummadu waxay yidhaahdaan yacni waxaa la yidhaahdaa alsamuumu wa annaaru wa wahjuhaa wa lahabuhaa wa lafcuhaa baa la yidhahdaa naarta cadaabkeeda iyo kuleylkeeda ayaa loo jeedaa laakiin aslu samuum xagga luqada samuumka waxay carabi u taqaanaa loo yaqaanaa alriixu alxaara allatii tadkhulu masaama aljildi maqaarka meelaha yararkaahee uu ka soo baxo xaadu ay ka soo baxdee daldaloolo oo dhididku ka yimaado dabaysha hanfida ahe kulul oo gasho cadaabka ihi taasaa samuumka loo jeedaa weya marka mid xataa jirkeenni maqaarkii gubayso allah waa naga ilaaliye baa loo jeedaa wey wawaqaana cadaaba samuum sababtu marka waxay leeyihiin nala kaga dhowray innaa anagu innaa kunnaa min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru raxiim innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn min qablu horay markaynu adduunka joognay waxaanu ahayn nadcuuhu kuwa ilaahay caabudo subxaanahu wa tacaala oo alla keliya baryaanu ahayn maxaa yeelay innahu allah huwa isagu albaru allaha ixsaanka badan wey kaiiru lixsaan wey alla baariya oo samafalkiisa uu badan yahay wey alraxiimu haddana naxariis badan oo kaiiru raxma ah weeyaan marka sidaa darteed ayaan maaragtay adduunka markaan joognay kuwa rabbigooda caabudaan ahayn weeyaan ishfaaqii aayadda hore lagu soo sheego cabsida ahaa inaa kunaa qablu fii ahlina mushbiqiin aayaddan dambe ay fasiraysaa weeyaan qaaluu inaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin ayay aayaddaani fasiri cabsidu maxay ahayd waxaanu ahayn kuwa ilaahay caabudo bay yidhahda inaa annagu kunaa waxaanu ahayn markaan adduunka joognay min qablu horay kolkaan adduunka joogna waxaanu ahayn nadcuuhu kuwa ilaahay caabudo oo rabbigooda baryo ducadan hadda waxaa la yidhaahdaa waxay kulminaysaa ducaau alcibaada wa ducaau almas'ala labadaba way kulminaysaa ducaau alcibaada way kulminayo alla kuwa caabudaanu ahayn asaga bisan cibaadadeenna u baraxtiri jirna haddaan wax weydiisanaynana ducaau lmas'ala alla keliya wax weydiisanaynay maxaa yeeley mas'alada oo wax la weydiisto allah yani la weydiistaa waa cibaado wey adducaau huwa alcibaadatu buu nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam ducada oo baryada ahoo adiga aad ilaahay axadka oo sacabaha u hoorsato waa cibaadadii wey marka cidaan alla ahayn oo cibaado iska leh ma jiro oo sacabada loo hoorsan karo lama arko weeyaan ilaah wax allah wax ka soo haray lama baryo maxaa yeeley nabigeenna wuxuu yidhi idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billaah qofka markuu dhib ku dhaco dhibaato markay kugu dhacdo haddii lagu yidhaahdo kaalay sheekh hebel iyo awowgaa sharad ka gal awow wuxuu kuu tari kara ma leh waxba kuma anfici karo allah keliya bari myani wuxuu ku tari karo markuu adduunka joogoos waxba ku tari jirin weeyaan marka allah keliya ayaa baryada iska leh isagaa iskale isticaanada isagaa istikaafada iskaleh isagaa maaragtay la magan galaa allah keliya maaragtay baan baryada ku gooni yeeli jirna bay leeyihin inaa anagu kunaa waxaanu ahayn min qablu horay markaan adduunka joognay nadcuuhu kuwa ilaahay caabudo oo rabbi keliya baryaanu ahayn maxaa yeeley innahu allah huwa isagu albaru ay kaiiru lixsaani wey waa alla samafal badan wey weliba haddana alraxiimu naxariis badanoo yani kaiiru raxmati lcibaadi addoommadiisa u naxariisasho badan weeyaan hada wbilahi towfiiq sal allah wslm ala nabiyina mxamed